iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii guga ayaa waxaa magaalada gaalkacyo ka da-ay roobab mahiigaan ah kaasi oo saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka magaalada roobabka ayaa sidoo kale biyo dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo iyadoo ay jireen qaar kamid a wadooyin muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka qaar kamid a gaadiidleyda gaalkacyo iyo bulshada magaalada oo ka hadlayay saameynta uu ku yeeshay roobabkii daa ayaa dowlada hoose ee gaalkacyo qaybta galmudug ugu baaqay inay furaan wadooyinka ay biyaha xireen wallaahi saameyn weyna nagu yeelata annaga xilligaan oo kale toban doolar labayo toban doolar ahii jirnay saakana koorsadii qaadaha meesha la gala hadda ka soo baxay waxaa maamulka ka codsanaynaa hadday madaxweyne tahay hadday gudoomiye gobol tahay hadday maayar tahaba in saan nolola dhaamo annaga maalin walba canshuuraan laka qaada waa kaas ma socon karo xataa aniga in canshuur laga qaada maahane askariga koortaaga canshuurta kana guley lacagta waan laka qaadayaa meel la geenayaan warka ma hayno canshuurta roobka saameyn badan buu nagu yeeshay horta alxamdulilah rabbil caalamiin marka koowaad horta ilahay waa uga mahadinaynaa roobka ilahayna siiyey midda labaad waxa weeye dowladda hoose annaga canshuur bixiyaal baa nahay gaadiidleey baa nahay waxa weeye waddanka si fiican baa roobka u qabtay biyuhu aaday u badan yihiin waddada halkaa waddo hadda aa taaganahay bisaa furan marka bajaajo badan oo saaka gubto waa jiraan gaadiidyo badan oo saaka dhibaato qaba waa jiraan haddii waddooyinka waa la mari lahaya dowladda hoose hadda waxa weeye codsi baaba nahay inay si fiican haddii ilahay ku rayan waddooyinka nagu sameeyaan oo
waxaa da-ay roobab lixaad leh oo galmudug oo dhan ka da-ay gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo xarunta gobolka mudug ah roobabkaasi waxaa jira saameyno ay ku yeesheen maaragtay deegaanka ma ahan saameyn badanoo hadda waxaa weeye maarata dhibaatada lagama sheegi karo waa ilaahay mahadiis kulaylo badanoo jiray waxaa weeye ilahay waa naga reebay alxamdulilah rabbilcaalamiin sidoo kalena waxaa jira xoogaa waddooyinka burbur ka jiro oo gaadiidleyda haddaan nahay aan ku dhibannaho maaragtay inaan dhulka marno dhulka aad waxa weye u jajaban yahay marka saameynna waa iska imaanayaan inkastoo hadda waxa weye wax weyn oo la sheegi karo oo dhibaato ah oo uu roobku geystay uusan jirin khasaaro weyna haddana waa ilaahay mahadiisa waa ku mahad celinaynaa in ilaahay roobkaasi nimcadiisana siiyey deegaankana waxa weeye madaxda dalka guud ahaan madaxda dalka dowladda federaalka hadday tahay iyo hadday galmudug tahay iyo haddii dowladda hoose degmada gaalkacyo ay tahaba maashaa allah ilaahay waa noo nibceeyey xalay halkii saac buu bilowday saaka dhibcihiis waa nugu waabariisteen xareed baannu ku dhex jirnaa dhibcadaas ilaahay xaggiis bay ku sugnaato ugu mahadnaqaynaa barwaaqaa ka dacday dowladda hoose waxaan ugu baaqayaa in dhibaatada roobka waddada ee nugu hayso in ay naga wax ka qabato maadaama aan saakoo dhan aan lugaynaynay baabuurtii waddooyinkaay go'an tahay halkaas waddaa furan saakoo dhan wada maraynay